faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasib radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaadna wanaagsan saaxiibadana dhegaysanaya kusoo dhowaada warka subaxnimo saaka akhbaaraadka reediyo cadaado kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah wasiiradii dowladda federaalk soomaaliya ee tegay magaalada garowe ee kasoo horjeestay qodobo ka soo baxay shirkii ka dhacay magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo kulamo xasaasi ah la qaatay ganacsatada ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho wasiiro uu xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo muqdisho ku yeeshay kulan ka dhan ah xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya xaaladda dadka soomaalida ku nool dalka libiya ayaa lagu soo waramayaa inay caad u cakiran tahay kadib dagaalo halkaasi ka dhacay qodobadaasi wuxuu nagu soo koray intaa warka ku jirna ayaa idiin soo gudbi doonaa saaxiibadana dhegaysanaya u eegorow diyaargarooba qodobadaasi oo faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaana habadiidinka leenahay waa subaxnimo sabdi ah taariikhdana ku beegan tahay koo iyo labaatanka bisha saddexaad maarso labaatan labaatan intaasi waxayan qodobada ugu door koronaa warka subaxnimo iminkii haatan kusoo dhowaada warkii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa kulan xasaasi ah la qaatay ganacsatada ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa kulan ganacsatada soomaaliyeed kula yeeshay xafiiskiisa kulankani ayaa waxaa ka soo qaybgalay ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana sidoo kale ka qayb ahaa wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalk soomaaliya kulanka ayaa laga hadlay inaysan wax saameyn ah ku yeelan maciishada talooyinka looga hortegayo faafidda cudurkani halista ah ee coronavirus ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka codsaday ganacsatada soomaaliyeed inaysan ka faa'iidaysan dhibaatada haysata bulshada soomaaliyeed ra-iisul wasaare kheyre ayaa sidoo kale sheegay in dowladda soomaaliya ee diyaargarow ugu jirto ka hortaga saameynta dhaqaale uu keeni karo cudurkani halista ah ee corona isagoo ganacsatada ugu baaqay inay waajib iska saaraan daryeelka bulshada kulanka markuu soo dhammaaday ayaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaabaha kulanka looga hadlay wasiirka ganacsiga dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi cali xasan maanta waxaa xafiiska ra-isul wasaaraha eh, runtii eh, shir ku yeeshay eh, uu hogaaminayo ra-isul wasaaruhu oo ay ka soo qayb galeen eh, rugta ganacsiga iyo qaybaha kala duwan ee ganacsatada soomaaliyeed shirkaas runtii waxaa looga hadlayay eh, saamaynta uu ku yeeshay dalkeenna eh, coronavirus eh, taasoo ah saamayn caalami ah oo runtii een, eh, dowladda soomaaliyeedna ay dadaal badan ay ku bixisay sidii saamayntaas eh, looga hortegi lahaa eh, ganacsataduna ay doorkooda u qaadan lahaayeen dowladduna ay diyaar u tahay inay ganacsatada ay wax kala qabato xagga een, eh, si dalka uusan u gelin eh, raashinkuna uusan gaabso u noqon ama daawada ama waxyaabaha laga maarmaanka oo daruuriga ah ama qalabka loo loo isticmaalo eh, muxuu ahaa eh, xagga nadaafadda eh, intaba marka wuxuu ahaa shir eh, ganacsatada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda ganacsigu ay runtii aad eh, uga doodeen oo aad eh, ganacsatada ugu soo bandhigeen fikirkooda waxyaabaha laga maarmaanka u ah in waktiga eh, dhow la qabto iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah in waktiga dheer la qabto si eh, ra-iisul wasaarahuna runtii wuxuu ku nunuucsaday in loo baahan yahay in caafimaadkeenna dib loo habeeyo in caafimaadkeenna la dhiso in waxyaabaha essentialka ah oo muxuu ahaa runtii laga maarmaanka ah oo caafimaadkeenna u baahan yahay eh, een, haddii annagu eh, ganacsato ahaan iyo dowlad ahaanba een, inaan gudaheennana wax ka qabsanno Ka- wuxuu ahaa shir eh, runtii een, waxyaabo badan ay ganacsatadu ku soo bandhigeen eh, shir faa'iido ballaaran leh een, eh, runtii ganacsataduna fikirkooda aad ay u soo bandhigeen waxyaabaha ay soo bandhigeenna eh, runtii waxay u soo gudbiyeen eh, muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska ra-isul wasaaraha iyo wasaaradda ganacsiga intaba waxayna samaysteen guddiyo arintaas een, runtii dabagal ku sameeya oo labada- iyadoo labada gu- eh, guddi ka kooban eh, ganacsatada iyo guddi ka kooban xafiiska ra-isul wasaaruhu ay arintaas eh, runtii ay dabagal kusii samayn doonaan si dowladdu ay uga qaadato tallaabooyinka ugu habboon marka waxyaabaha kaloo halkaa laga soo jeediyey waxaa ka mid ahaa inaysan hadda ee, wakhtiga dhow aysan ee, runtii dadka soomaaliyeed inay isdejiyaan in ee, dalka hadda ay taallo een, cunto ku fi- ee, ku filan in muddo ah in dalka ay taallo een, ee, runtii daawo ku filan in muddo ah een, ee, wasaa- dowladduna waxay halkaa ku soo bandhigtay in een, ee, tallaabooyinka ay qaaday oo muxuu ahaa ay yihiin kuwo shacabka soomaaliya lagu daryeelayo kuwa lagu xakamaynayo cudurkaas inuu dalkeena soo gelin maadaama uu yahay ee, mid la isqaadsiiyo oo runtii muxuu ahaa ee, ku gudba xagga socdaalka marka ee, ganacsaduna aad ay u soo dhoweeyeysay tallaabooyinka dowladdu ay qaatay waxay runtii aad ay u soo dhoweeyeen een, ee, dowladdana wa- waxayna halkaa ka ballan qaadeen inay dowladda ku taageerayaan ee, tallaabooyinka ay qaadeen ee, wuuna sii socon doonaa runtii een, ee, ganacsatada iyo een, ee, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo qayba iyo wasaaradda ganacsiga iyo qaybaha kala duwan ee ganacsada ganacsiga inay arrintaas een, sii amba qaadaan marka een, mustaqbalkana muxuu ahaa runtii caafimaadkeennana ee, waxyaabo badan oo ka dhiman dib loo dhiso ganacsaduna waxay ballan qaadeen inay diyaar u yihiin inay wixii maalgashi ah ama ay ku sameeyaan xagga ee, caafimaadka Een, arrimaha eh, kale ee, xagga muxuu ahaa cuntada iyo xagga daawadana ay wax muuqda ay ka qaban doonaan dowladduna ay ka qaban doonto maalmihii lasoo dhaafay magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa sare u kacay qalabka la iskaga difaaco cudurkani coronavirus ee afka la iskaga xiro kadib markii kiiskii ugu horreeyey laga helay soomaaliya
wasiiradii dowladda federaalk soomaaliya oo tegay magaalada garob ee caasimadda maamulka puntland ayaa ka soo horjeestay qodobadii laga soo saaray shirkaasi wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka qayb galay shirkii wadatashiga ee maamulka puntland oo ka dhacay magaalada garoob ee caasimadda maamul goboleedka puntland ayaa ka soo horjeestay qodobadii laga soo saaray shirkii wadatashiga maamulka puntland wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo warbaahinta u akhriyay qoraalka laga soo saaray ayaa sheegay inay diidan yihiin qodobo ka mid ah warmurtiyeedka shirkii garoobe oo ciidamo culus loogu jeediyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana ay ka xun yihiin ereyo ilhaano ku ahaa dowlad goboleedyada kale wasiirka ayaa sheegay in ciidamaha culus oo warmurtiyeedka loogu soo jeediyey dowladda dhexe aysan ku jirin qodobadii shirka laga hadlay sidoo kalena ilhaano warmurtiyeedka loogu geystay dowlad goboleedyada kale dhinaca kale wasiirka ayaa soo dhaweeyey booqashada madaxweyne dini uu ku tegi doono magaalada muqdisho si uu ula kulmo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo waxaa kale uu soo dhabeeyey shirka madaxweyne deni ku casuumay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka si looga wada tashto xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka dhowaan la filayo inay ka dhacaan dalka
wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku yeeshay kulan ka dhan ah xildhibaanada cusub ee dhowaan lagu magacaabay maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa xalay magaalada caasimada ee muqdisho ku yeeshay shir looga soo horjeeday xildhibaanada cusub ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee dhowaan lagu dhawaaqay wasiirada iyo xildhibaanada shir ka yeeshay oo ka soo jeeda deegaanada hirshabeelle iyo galmudug ayaa si cad uga soo horjeestay xildhibaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ay sheegeen in keliya laga siiyey sagaal mudane wasiirada shirka ka qaybgalay ayaa waxaa ka mid ah wasiirka amniga maxamed abuukar islow ducaale wasiirka boostada iyo isgaarsiinta injineer canshuur wasiirka ganacsiga cabdulaahi cali xasan iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda kheyre warar lagu kalsoonaan karo ayaa waxay sheegayaan in wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye uu ka baaqday shirka islamarkaana xildhibaanada iyo wasiirada ay doonayaan inay su-aalo ka weydiiyaan suluuga ku aadan xudhitaanka xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya ee dhowaan lagu dhawaaqay
ugu dambeynna xaaladda soomaalida ku nool dalka liibiya ayaa lagu soo waramayaa inay aada u adkaatay kadib markii dagaalka ka qarxay dalkaasi liibiya dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey dagaal xoogan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada triboli ee caasimada dalka liibiya dagaalka ayaa u dhexeeya ciidamada dowladda ay aqoonsan tahay qaramada midoobay iyo kuwa daacad u ahaa jenaraal khaliifa xaftar ee fadhigiisu yahay bariga liibiya hugunka hubka culus iyo rasaasta ayaa laga maqlayaa guud ahaan magaalada triboli triboli waxay marin u tahay tahriibayaasha hadafkoodu yahay ka gudbista badda mediteraneanka si ay u galaan yurub waxaana ka mid ah dadka soomaalida oo sii maro dalkaasi xaaladda dadka soomaalida ku nool magaalada tiroboli ayaa lagu soo waramayaa inay aad u cakiran tahay kadib markii dagaal xoogan oo halkaasi ka dhacay guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaasi kus waxaa intaasi ku eg warkii subaxnimaad kala socotay radio cadaadow siddeed siddeed dhibic shan megaartisa war-soosaaraha maanta wuxuu ahaa cabdifataax somane dhanka farsamadana waxaa fadhiyey haashim cumar xasan anigan waxaan ahaa maxamed aadan karaama warkan warkiisa xiga sidaasiyo ammaano allah
radio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaada u doodaa ku xurmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa radio cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan